إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa askarta dowladda federaalka haweeney ayaa cunug yar oo ay dhashay si arxandarro ah ugu dishay magaalada muqdisho qaar ka mida bulshada ku dhaqan gobolka banaadir ayaa cabasho xoogan ka muujinaya dhac ay sheegeen in ay u geysanayaan askarta dowladda federaalka maktabka dacwada deegaanka kuya barow ee gobolka shabeellada hoose ayaa dowra diini ah u qabtay ganacsatada ku nool deegaankaas wasiir ka tirsan xukuumadda denmark ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan qaxootiga ukraine halkii ay soo dhowey lahaayeen qaxootiga muslimiinta دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhanan shisheeyaha kusoo duulay waddanka iyo ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya haddii aynu ka hormarno degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa askari ka tirsan dowladda federaalka waxay ku dileen degmada afgooy askarigan ayaa magaciisa lagu sheegay jelani wuxuuna ka tirsanaa askarta dowladda federaalka isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska kaas oo ku yaala laanta buuro isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa ugandhayska oo qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya kaas oo ku yaala degmada buulomareer ee gobolka shabeellada hoose dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland kaas oo ku yaala deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo haweeney ayaa cunug yar oo ay dhashay si arxandarro ah ugu dishay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan dhacdooyin argagax leh ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho kuwaas oo lagula kacayo dad aan waxba galabsan haweeney ayaa cunug yar oo ay dhashay waxay si xun ugu dishay xaafadda raadeelka ee degmada daynila magaalada muqdisho dadka deegaanka ayaa arkay cunug yar oo si arxandarro ah loo dilay kadibna lasoo dhigay meel luuq ah haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la kulmay dhacdadan fooshu xun oo ka hadlaya sida ay wax u dhaceen dhibaatada ugu weyn meesha ka dhacday waxay qaabka loo jiir dilaa waxay ahayd qaab aan qofka bini'aadamka uu isha u dhammayn karin uusan fiirin karin oo si arxandara ah cunug yar oo dhashay oo sabi ah in wejiga looga garaaco wax bir ama buud ama dhagax u eg oo wejigii mataqaana qaybihii indhaha iyo sanka iyo afka aan la kala garan karin oo muuqaalka bis inuu muuqdo ma yahay qofka arkaa uusan arki karin meesha inuu weji ku yaalaba iyadoo koley ma aan u dareemaa in laga cararayo in muuqaalka qofka cunugu qofka u eg yahay in la ogaado la arko in arrintaas ay dhib ku tahay qofka inuu ogaado dhacdo halkaan ku arkay xalay dhacdo xanuun badan aad iyo aad u qayrooday nasirkayga waa fiirin waayey dareenkayga aad iyo aad u kacay marka waxaa waaye maxay ahaydeen cunug burbursan oo lasoo dhigay meed ah wejigiisa dhaawac tiro badan aa ka muuqday arkeen aragnay aniga gabar walaashay isa taagan dadaa ii sheegay ilmo yaroo guluuq ka soo baxaan ii sheegno waa ceen oo dheheen cunug yara inta taasho sidii ugu imaanay madaxa dhiiga kulaheed dhagaxa kor saarnaa haweenaydan ayaa loo badanayaa inay cunuga ku dhashay sino aanan sharci ahayn laakiin waxay sii gashay dembi hor leh maadaama ay dishay saqiir ay sabab u ahayd inuu ifka yimaado dhacdooyinka noocan ah ayaa ku soo badanaya meelaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamulada taagta daran ee la shaqeeya qaar ka mida bulshada ku dhaqan gobolka banaadir ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhac ay sheegeen in ay u geysanayaan askarta dowladda federaalka dadkan oo saxaafadda la hadlaya ayaa sheegay in dowladda federaalka ka qaado lacago lagu sheegay canshuur balse hadda ay arrintu tahay boob cad oo hantidooda lagu hayo waxayna sheegeen in haddii la sii waayo lacagta ay dalbanayaan ciidamada iyo saraakiishoodu ay dadka baabuurku gurayaan iyagoo xitaa haweenka uurka le aan dhaafaynin ee xabsiga u taxaabaya mar ay ka warramayeen dhibka ka haysta dowladda federaalka ayay sidaan yidhaahdeen war waxaanu maaha tirismateero baabuur maaha tiris wataarihii baabuurta aan waddada ku soconnay oo saddex bilood la ahay maaha waa canshuur sabraloo guri waaye askarta iyo madaxda amrayda markay guriga tagaan gabadha ama baabuurkaa la saara ama baabuurka guriga albaabka lagala baxa gabadha xaamilada midda umusha midda ilmaha hayda albaabka baabuurkaa la saara caasiyaa lagu arura caasaa degmada lagu xidhaa lagu arura war waxaas ma mud- ma mudnin markaanu dacwoonnay oo baalkii looran jiray aanu go- deg- degmadii tag baasha tagnayna waxaa la yidhi arrintaa khasab baad ku oggolaanaysaan khasab baan inkaga qaadaynaa inaan meediyaha ka hadalno taas ayaa keentay oo aanu u aragna annagu in arrin booba tahay aysan canshuur ahayn canshuur waa oggolnaha haddaan saddex bilood ka hor baan dhiibay laakiin boobkaan hanti boobka oo meesha ka muuqata in la joojiyaan doonaynaa ma ahan markii ugu horraysay oo bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay cabasho ka muujiyaan dhaca iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan askarta dowladda federaalka mana jiraan wax tallaabo ah oo ay qaadeen madaxda dowladda federaalka taas oo wax looga qabanayo dhaca ay geysanayaan askartooda maktabka dacwada ee deegaanka kuunye barrow ee gobolka shabeellada hoose ayaa dowra diini ah u qabtay ganacsatada ku nool deegaankaas maxamed muudey abu muslim ayaa ka warramaya
dowradani diiniga ah ayaa waxaa loo qabtay ganacsatada ku dhaqan deegaanka kunyobarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dowrada ayaa socotay muddo shan iyo toban maalmood ah waxaana soo qabanqaabiyey maktabka dacwada deegaanka kunyobarow muddadii ay dowrada socotay ayay ganacsatada ku qaateen duruus kala duwan iyaga oona ka faa'iiday dowrada ugu horeyn waxaa munaasabadii lagu soo xerayey dowrada ka hadlay ugaaska beesha tuni ugaas aadan cismaan oo ah ugaaska beesha tuni isaga oona la dardaarmay ganacsatada waxa meesha la isugu keenay ganacsato waaye ganacsatada in yir uun maahane dadka ganacsatada u badan ganacsatadana waxaa weeyaan bulshada indhahoodii waaye dhinac kastaba hadday suuqii joogaan hadday dukaankii joogaan hadday meheraha yaryarkaa joogaan hadday maqaaxido joogaan eh, bulshada indhahoodii waaye marka waxaan idinka rabnaa maadaama deegaankan aan isla joogno boqol qofood hadda kutubkan loo soo dhameeyey bishaaraad kalena gadaal ay naga jiraan waxaana laga rabaa magaaladu inay iska bedesho waxa juhdiga loo bixinayana in nin walbow ducaad inuu noqdo uunbaa la rabaa waana wax ilaahay subxaanahu watacaala na saaray waaye ummadda muslimiinta wixii wanaagana u sheego wixii xumaanana ka reebo intaasi kadib ganacsatadii dowrada loo soo xiray ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay dowrada ku qaateen waxyaalahaan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah een, in salaada nalaga soxo towxiidka nalaga soxo oo shirkiga naloo caddeeyo qeybihiisa kala duwan iyo towxiidka nuucyadiisa kala duwan naloo caddeeyo Een, alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxyaalo badan aan kitaab ka faa'iidnay hadda ma soo koobi karo dowladdan horta awalan waxaa loogu magac daray cabdiraxmaan ibnu coof dowladda waxaa la yidhahdaa dowladda cabdiraxmaan ibnu coof waa taqaana waa asxaabigaas waxaana ka dhacday deegaanku imbarow xaqiiqatan meeshan kuma soo koobi karo laakiin waxaan leeyahay een, maktabka dacwada een, deegaanku imbarow allah idan barakeeyo maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose ayaa juhdi ballaaran ku bixinaya sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta bulshada isaga oona marar badan dowraad noocan ah u qabtay dadka ku dhaqan wilaayadaas warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wasiir ka tirsan xukuumadda denmark ayaa sheegtay inay soo dhoweynayaan qaxootiga ka imaanaya dalka ukrain halkii aan soo dhowey lahayn bay tiri qaxootiga muslimiinta wasiirkii hore ee qaxootiga denmark haweeneyda lagu magacaabo inger stochberg ayaa qoraal ay soo saartay waxay kaga hadashay farqiga u dhexeeya qaxootiga ukrain iyo kuwa muslimiinta iyadoo caddaysay in qaxootiga ukrain ka imaanaya aysan la mid ahayn kuwa muslimiinta ah waxaa waajib nagu ah in aan caddayno warkeenna waxaan doorbidaynaa in aan soo dhoweyno oo aan saacidno qaxootiga ukrain ka imaanaya intii aan soo dhowey lahayn qaxootiga ka imaanaya soomaaliya iyo falastiin ayay tiri haweenaydan waxay intaa ku dartay ilaa iyo hadda in ay siyaasiyiintu ka gaabsanayaan sababta loo kala soocayo qaxootiga ukrain iyo kuwa muslimiinta waxayna ku andacoonayaan in qaxootiga ka imaanaya dalka ukrain uu yahay dal daris ah ma awoodaan in ay runta sheegaan oo ay dhahaan qaxootigan waa kuwo kirishtaan ah wayna noo ogyihiin haweenaydan oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri waxaa waajib nagu ah in aan si cad u sheegno oo aan soo dhoweyno qaxootiga ukrain ka imaanaya sababtoo ah waxay aaminsan yihiin dimuqraadiyadda waana ay u dagaalamayaan badankoodana waa waa kirishtaan waxaa jira bay tiri farqi u dhexeeya inay dalkeenna soo galaan labaatan kun oo qaxooti muslimiin ah iyo in ay soo galaan labaatan kun oo kirishtaan ah dagaalka ka socda ukrain ayaa daaha ka rogay sida dadka kirishtaanka ah ay isugu gargaarayaan markii ay dhibaata soo gaarto isagana xigsanayaan dadka intooda kale taas oo fariin cad u ah dadka muslimiinta ah halkii la rabay in ay iyagu isku dunmaan iskuna naxariistaan taas oo ay boorisay diinta islaamka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa